بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أن حمد لداس هي مهدألين تأكدي بالله سبحانه وتعالى أنا مهدألين أنه وحا aan fadhigan in sha allahu taala inagu soo aadan ina soo qaabilsan axkaamta ku saabsan ee sharcigu inoo sheegay taasaan wixii ilahay naga waafajiyo kaga hadli doonaa marka waa almara almuslima fii ramadaan haweeneyda muslimadda ah bisha ramadaan dhexdeeda maxaa ku waajib ah maxaa looga baahan yahay maxaa laga rabaa inay la timaado maxaa la doonayaa inay iska ilaaliso sida aan ogsonnahayba waxaa inagu soo aadan bisha ramadaan bishaas oo ilaahay subxaana wa tacaala bilaha uu barakeeyey ka mid ah khayr badan fadli badan uu ku jiro ayaa inagu soo aadan ciddii ilaahay subxaana wa tacaala uu gaadhsiiyana maalmo kadib in yani la geli doono ayay u badanta ruuxa muslimkaa marka waxaa rabbigii ugu dhawaanaya subxaana watacaala ee uu janno kaga raadsanaya ridihiisa uu ku raadinayo waa inuu garasho u yeesho cilmi waa inuu yeesho guud ahaan cilmigu waa shay waajiba bal waxa weeye barashada cilmiga iyo ruuxu inuu waajibka diiniga ogaado waxa weeyaan waa waxay kutusaysaa ruuxa guushiisa iyo guul daradiisa saa daraaddeed buu nebigu sal lla alay slam wuxuu leeyahay man yurid illaahu bihi khayra yufaqihu fi ddiin ninkuu ilaahay khayr la doono diintuu fahamsiiyaa diin ilahay khayr la doono macnaha waxaa la waafajiyaa barashada diinta iyo ku dhaqankeedaa la waafajiyaa alcilm الصاalح alcilm الnaafiع wاlcamal الصاalح labadaasaa ilahay waafajiya subxana wataعala waxaa laga fahmayaa xadiidka ruuxaan ilaahay khayr la doonin subxaana watacaala oon wanaag iyo guul iyo liibaan lala rabin waxaa la garamariyaa cilmiga nafciga leh iyo camalka saalix ee ilahay u dhaweynaya subxana watacaala waa la garamariyaa waa ruuxaan khayr lala rabin waa astaan weyn marka oo lagu kala sooci karo dadka ka saciidka ah iyo ka shaqiga ah ka liibaanta iyo guusha iyo wanaagga leh iyo kay inkaari ku dhacday yaa lagu kala sooci karaa ruuxa muslimkaa marka baab walba markuu gelayo waa inuu cilmigeeda yeesho haddaad doonayso inaad xajido waa inaad xajka axkaamtiisa barato ka hor intaadan gudagelin haddaad doonayso inaad tukato salaada axkaamteedi waa inaad barato waad ku qasban tahay tawxiidka axkaamtiisa iyo yani shuruudiisa waa inaad barato waa inaad barato soonka markuu soo gelayo axkaamtiisa waa inaad barato ganacsi hadduu ruuxu gelayo ganacsiga iyo sharcigu wuxuu ka dejiye waa inuu barto maxaa banaan maxaanse banaanayn si ilaahiisa uu ugu caabudo calaa basiira jid cadoo la yaqaano inuu qaadaa loo baahanya wax iska mala-awaal ah iyo iska wad un waa la wadi jire wax ku socon maayaan camalka ilaahi subxaana watacaala raalli gelinaya ee abaalgudkiisu uu janno yahay wax sahlan maaha wax sahlan maaha waa wax qaaliya lagu hela camal marka waxuu iskaga socon kara iska wad waa la wadaaye maaha shuruudiisa arkaantiisa aadaabtiisa waa inaad ilaaliso saasaad midhaha jannada ku guran kartaa oo camalkan midhihiisa oo abaalgudkiisa oo janno ah aada ku heli kartaa haddaad dayacdo laakiin midhihiina waa dayacmayaan midhihii iyo natiijadiina way dayacmayaan bishan barakaysan ee marka inagu soo foodle ee inagu soo socoto ayaan doonaynaa insha allahu tacala inaan wix ilahay naga waafajiyo ka taataabano waxaan marka hore ka hadlaynaa bisha iyo fadligay leedahay waxaan ku xijin doonaa diyaallaydnimo soonka bisha la soomo iyo isagana fadligu leeyahy kadib baa waxaan u gudageli doonaa axkaamta sharcigu dejiyey ee loo baahan yahay in la ilaaliyo soonkana ku saabsan bishani waa bil fadli badan wey bilaha ilaahay subxaana wa tacaala kuwa ugu fadli badan bay ku jirtaa rabbina subxaana wa tacaala fadligeeda wuxuu ku muujiyey waxyaalo badan baa kutusaya fadligeeda kow waxaa kaa waxyaalaha fadligeeda kutusaya waa bishii qur-aanka la soo dejiyey wey qur-aanka kariimka ah wuxuu soo degay bisha ramadaan waa kitaabkii ilaahay uu soo dejiyo kitaabkii ugu fadli badnaa ee ugu weynaa wey bisha marka rabbi u doortay inuu soo degaayay bisha ramadaan wey waa arrin dheeraad ah fadli dheeraad oy la dheer tahay bilaha kale lalama wadaan soo degitaanka qur-aanka uu bisha ramadaan soo degay laba macnoba way leedahay midda koobaadi waxa weeye qur-aanka oo duuduuban oo iswata inta laga soo dejiye kor iyo looxulmaxfuudka ayaa waxaa loo soo dejiyey samada sokaa la keenay halkaasaa marka inyar in yar looga soo qaaday oo dhowr iyo labaatan sano oo nebiga uu qur-aanku ku degayey kolba in yar laga soo qaadayay salawatullahi wasalaamu calayh marka isagoo duuduuban oo qur-aanka o dhan oo iswata ah bisha ramadaan ayaa waxaa lagu soo dejiyey samada ugu sokaysa samawaadka toddobada macnaha labaad ee iyadana ku jira waxa weeye nebigeenna salawatullahi wasalaamu calayh markii aayaadkii ugu horreeyey qur-aanku ay ku bilowdeen ee lagu soo dejiyey bisha ramadaan bay ahayd waa ki ilaahi subxana wa tacala odhanaya shahru ramadaan aladii unzila fiihi alqur'aanu hudan linnaasi wabayinaat min alhuda waalfurqaan bisha ramadaan waa bisha uu ilaahay soo dejiyey qur-aanka isagoo xambaarsan hanuun iyo aayaad cadcad oo xaq iyo baatilka kala caddaynaya ilahi subxana wa tacala aayad kalo qur-aan waa ku odhanaya ina anzalnaahu fii laylatin mubaaraka ina anzalnaahu fii laylati alqadri waa qur-aanka laylat lqadri waa habeen ka mida habeenada bisha ramadaan ka mida marka fadliga ay leedahay ay la dheertahay bilaha kale qur-aankii rabbi buu ilaahay soo dejiyey subxana wa tacala dhaqankii adduunka ugu talagalay maamulka adduunka ugu talagalay addoommadiisu inay ugu dhowaadaan ugu talagalay kitaab la soo dejiyey ugu weynaa ugu fadli badnaa bisha uu u doortay inuu soo degaayo bisha ramadaan wey fadligaa way leedahay fadliga labaaday leedahay waxa weeye waxaa ku dhex jira oo bisha ramadaan ka mid ah habeen cumriga ibni aadamka kuwa ugu cimro dheer ee maanta jooga dadka maanta jooga kuwa ugu cimri dheer cimriyadooda habeenka hal habeenoo ka fadli badan cimrigoodao dhan hal habeenoo ka fadli badan ayaa macnaha ku jira waa habeenka laylatulqadr ka wey bisha ramadaan buu isaguna ku jiraa laylatulqadri khayrun min alfi shahrin kun bilood buu ka khayr badan yahay kunka biloodi marka la xisaabo waxay u dhigmaan ilaa siddeetan iyo saddex sano iyo ka badan siddeetan iyo saddex sano iyo ka badan cibaado iyo daaco aada la imaanaysa waxaa ka fadli badan habeenkaasaa ka fadli badan habeenkaa laylatulqadr waa hal habeen oo bisha ramadaan ka mid a waa waxyaalaha bisha ramadaan ay dheeraadka la tahay in lala wadaagin waxaa ka mid a fadaaisha iyo waxyaalaha bisha ramadaan ku soocan tahay ee lala wadaagin bisha ramadaan markay soo gasho albaabada jannada oo dhan waa la waa la furaa albaabada naartana waa la xidhaa shayaadiinta oo dhanna waa la xidhxidhaa xabsi baa la geliyaa nabigeenna salawatullahi wasalaamu caleyh wuxuu leeyahay xadiid jaabir bn cabdillaahi uu warinayo saxiixaynku soo saareen wuxuu nabigu uhi idaa jaءa ramadaanu futixat abwaabu اljanna wagulliqat abwaabu اnnaar wasufidat shayaaiin ramadaan markuu yimaado albaabada jannada ayaa la furaya maxaa albaabada jannada loo furaya khayraadkaa fara badan oo daacadaa fara badan oo dadka toobad keenayaa fara badan soo dhaweyn wey ilahay addoommadiisa soo dhaweynaya subxana wa tacala waxaa kaloo la xidhxidhayaa albaabada naartana waa la xidhi albaabada naartana waa la wada xidhi shayaadiintiina ayagana waa la silsiladayna waa la xidhxidhi buu alla yidhi subxana wa iyuu nabigeenu yidhi salawatullahi waslamu caleyh sidaa daraaddeed waxaad arkaysaan dadka bisha ramadaan tawbad keenaya ama masaajidda kusoo xidhmaya ama salaada tukanaya ama qaadka iyo sigaarka iyo wixii balwadda ka go-ayaay aad bay u fara badan yihin soomka keenayana waxa wey waa midaa nebigu sheegayo shayaadiintii haystay ay u xidhxidhnaayeen ee addoommada ay u ahaayeene meesha ku qufushay ayaa laga xidhay haddii shayaadiintii laga xidhxidhayna waxay noqotay marka inay soo fakadaan waa fakad marka waxay ka soo farabaxsadeen shayaadiintii haysatay madax furashada u haysatay shayaadiintii nooca ahayd baa laga qabtay markaasay soo fakadeen fakad noocaasay marka ku yimaadeen masaajida marka waa fadliga ay bisha ramadaan leedahay ayay ka mid tahay waxaa ka mid a fadliga ay leedahay bisha ramadaan nabigeenna salawatullahi wasalaamu caleyh wuxuu sheegay ruux kasta oo muslim ah bisha ramadaan wuxuu leeyahay baryo laga aqbalayo baryo laga aqbalayo leeyahay sida xadiidka jaabir uu kutusayo imaamu axmed uu wariyey uu nabigu leeyahy salawatullahi wasalaamu caleyh likulli muslimin dacwatun mustajaabatun yadcuu biha fii ramadaan muslim walba wuxuu leeyahay dacwo la aqbalayo bisha ramadaan dhexdeeda bisha ramadaan dhexdeed adigu waxaad doonta ku ducayso ama janno ku ducayso ama rido rabbi ku ducayso inaad hesho ama adduunye iyo dheefteed ku ducayso duco lagaa aqbalaya baad ramadaanka dhexeeda leedahay haddaad muslimta sidaas nabigeena salawatullahi waslamu aleyh baa odhanaya waxyaalaha loo sheegay fadligaa bay ka mid tahay bisha marka inugu soo aadan fooda inugu soo haysaa runtii cid la cid nasiib le baa horta gaadha cid nasiib le ayaa gaadho damaano ma haysano kulligeen inaan hadda wada gaari doono waxaa laga yaabaaba inaan gaari weynaba dad fara badanoo tii hore inagala qayb galay ayaa maanta dhulka ka hooseeya dhulka ka hooseeyo yacni waxa weeye caalamkale ku jira waxay maanta la kulansan yihiin inaan war ka hayn waxaa laga yaabaa maalinka ama labada beri dhowrka beriya ka laaban inaysan macnaha waxa way kuguba siinba oodan gaadhin baaba laga yaaba laakiin cidduu ilaahay gaadhsiiyey subxaana wa tacala waa nasiib wa nasiib wa nasiibkaasi laakiin wuxuu nasiib xumo isu rogeeya haddii ruuxu intuu gaadho ka faaiidsan waayo intuu ka faa'idaysan waayo oo jaaniskaas uu fahmi waayo qiimaha uu leeyahay iyo qadarka uu leeyahay iyo weynanka uu leeyahay intuu fahmi waayo si wahsi iyo cadjiidnimo iyo abayeel daraa inuu ku dhaafaayo taasaa aada nasiib xumo u ah yacani waxa weye jaanis kuusoo gacan galay lama dayaco haddii matalan waxa weeyaan aada ganacsado tahay oo jaanis ganacsi uu kuusoo gacan galo faa'ido weyn aad ka heli karto lama dayaco ma dayaxaysa nin aan caqli lahayn baa dayaca jaaniskani jaanis ganacsi waa ka weyn waa jaanis aan lacag la faa'iidin laakiin waxaa la faa'idaa jannaa la faa'idaa gorgortankaad gelayso iyo camalkaad gelayso iyo tijaarada iyo ganacsigaad gelayso bisha ramadaan ee camalka saalixa abaalkeedu ma aha lacag yarood faa'iide waxa weeyaan jannada rabbi wey subxana wa tacala marka jaaniskaan inaan macnaha waxa weye faa'iide lahayn oon khayr ka soo jeedin baa dayaca sidaa daraaddeed buu nabigeenu salawatullahi wasalaamu caleyh xadiid uu warinaya kacab ibnu xujra saxaabiga la yidhahdo wuxuu yidhi nebigaa maalin maalmaha ka mida wuxuu nagu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu nagu yidhi kaalaya masaajidka mimbarka imaada waan soo tagnay masaajidkaan nimid buu markaan masaajidka nimid buu nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh mimbarka fuulay mimbarka markuu darajadiisa ugu horreysa cagta saaray yuu nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh wuxuu yihi aamiin darajada labaad markuu cagta saaray buu haddana wuxuu yidhi aamiin darajada saddexaad markuu cagsi saaray buu haddana nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh wuxuu ihi aamiin markaasaan weydiinay buui waxaan ku dhidhi nebi allow waxaanan hadda kahor kugu arki jirin baad maanta samaysee see wax u jiraan markaasaa nebigu wuxuu ihi salawatullahi wasalaamu caleyh jibriil baa yaa ii yimid malakul jibriil ayaa xagga rabbi iiga yimid wuxuuna igu yidhi buu ihi oo uu ii keenay bacuda man adraka ramadaana falam yukfar lahu naxariista alla ha ka fogeeyo oo inkaari ha ku dhacdo ninka intay ramadaani u soo gashay oo ramadaan gaadhay haddana aan loo dembi dhaafin markaasaan aniguna aamiin idhi buu yihi nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh jibriil baa habaaraya nebiguna waa u aamiinsanaya salawatullahi wasalaamu caleyh ma u malaynaysaa inaan inaan habaarkooda la aqbalayn waa la aqbali ninkii intay ramadaan u soo gasho ka faa'iidaysan waaye oo sababkii loogu dembi dhaafi lahaa la imaan waaye oo isagoo dunuub dusha ka saaran tahay ramadaan u dhammaatahay naxariista ilaahay ha ka fogeeyo aamiin buu nabigu yihi salawatullahi wasalaamu caleyh taasi waa mid markii labaad ee aan aamiin idhina ee aan darajada labaad cagta saarayna wuxuu igu yidhi buu idhi jibriil baa wuxuu igu yidhi ninkii inta magacaaga agtiisa lagu sheego oo kugu sallii waaye naxariista ilaahay ha laga fogeeyo kaana markaasaan aamiin idhi nebiga salawatullahi wasalaamu calayh haddii magaciisa aada maqasho oo dhegtaada uu ku dhaco isagoo la sheegayo xaq waxaa lagugu leeyahay in aad ku sallido salawaatu rabbi wasalaamu calayh ninkii shib iska yidhaahdo oo kugu salli waayo intuu ku maqlana naxariista eebbaha laga fogeeyo aamiin markii saddexaadeen aamiin idhina waxay ahayd buu nebigu uhi salawatullahi wasalaamu calayh jibriil baa wuxuu igu yidhi nin intay labadiisii waalid agtiisa ku duqoobeen haddana aan janno ayna gelinin oo ayna sabab ugu noqonin inuu janno galana naxariista ilaahay ha ka fogeeyo aamiin baan idhi bui nebigu salawatullahi waslamu calayh labadiisi waalid oo da-a oo u baahan xanaano ayuu soo gaadho agtiisa ku duqoobay ama midkood baa ku duqoobay muusan baarinimadii iyo dhaqankii wanaagsanaa iyo samafalkii loo baahnaa muusan ula imaanin janno inuu galana sabab maysan ugu noqonin kaas ilaahay naxariistiisa ha ka fogayey aamiin baa idhi buu nabigu salawatullahi wasalaamu caleyh saddexdaas wuu u aaminsanay ujeeddadeennu marka waxa weeye cidda intay ramadaan usoo gashay lahwi iyo ciyaar iyo laqwi iyo macaasi iyo wax ilaahay ka fogeeye mooyaane wanaagba aan la imaanin oo sidaas isagoo dunuubtiisii ka buuxdo dusha ka saaran tahay ramadaan ugu dhammaaday ilaahay naxariistiisa ha laga fogeeye kaas saasuu jibriil ku duceeyey nebiguna aamiin buu yidhi innaguna aamiin baan leenahay innaguna aamiin baan leenahay maxaa yeelay nebigeenna salawatullahi wasalaamu caleyhi ayaan ku dayanaynaa xadiidkaas xaakim baa soo saaray wuuna saxiixiyey sanadkiisa sheekh naasir idiin albanina waa tasxiixiyey waa xadiid saxiixa wey marka jaaniska inugu soo aadan waa inaan u diyaar garowno saan uga faa'idaysan lahayn inta ku suurtagal ah ka faa'iidaysi ka ugu weyn ruux walba waa inuu diyaar garoobo inuu ka faa'idaysto maxaa yeele qad laa yacuud inuusan kuguba soo laabanin baa suurtagal ah inuusan kuguba soo laabanin baa suurtagal oo jaaniskii kugu dambeeyey ee ramadaan ah eed xaadirteed ka qayb gasho inuu noqdaaba laga yaabo waa macquul bal waxa weeyaan dad fara badan bay ku dhacday dad fara badan bay ku dhacday sidaa daraaddeed aan ka faa'iidaysanno oo aanu diyaar garowno dadku waas laba qaybood wey marka la yidhahdo ramadaan baa soo dhowaatay oo dhowr beri baa ka laaban oo bil baa ka laaban dadku laba qaybood bay u kala baxaan qaybi waxa weeyaan waa dad ku farxa bisha soo gelitaankeeda kama xumaanayaan kama murgayaan ma culaysanayaan bal waxa wey waa ku farxayaanoo way bishaaraysanayaan ramadaan baa soo socota ramadaan baa soo gashay maxay u bishaaraysanayaan leanna waxa weye waxay ogsoon yihiin naftooda ayaa waxay ka caada dhigatay oo baratay soonka ilan dadka bisha ramadaan ay culayska ku tahay waa dadka soonka ayna naftooda u baranin naftooda waxay u layliyantay oy hayin u noqotay soonkay hayin u noqotay bisha ramadaan keliya ma soomaale soon fara badan oo sunno ah bay soomaan lixda shawaalkay soomaan bil walba saddex beri bay ka soomaan isniinta iyo khamiistay soomaan naftoodaaba soonka la qabsatay soonka mar hadday naftu qasdo nafta waxaa la yidhahdaa waa sida ilmaha yarka dhashay oo kaleeto kolba wixii la baray barataa waxaad adigu ku edbiso oo aad bartood ku laylido bay ku laylyadu saas wey haddii aad cibaadaadka iyo daacaadka iyo soonka iyo wanaagga aad ku laylido macaan buu u noqonba cibaadaduna waa macaan wey dadka innagaan dareensanayn oo cibaadadeennaan sidii loo baahna ahayn mooye laakiin cibaadadu wax la dhadhamiyo ka ugu macaan wey qalbigaa ku dega qalbigaa ku xasila naftaa ku raaxaysata nabigeena salawatullahi wasalaamu calayhi waa kii odhan jiray xubiba ilaya nisaau watiif wajucilat quratu cayni fi salaa haweenka iyo dhiibka ayaa lay jeclisiyey buu nebigu yuri salawatullahi wasalaamu caleyh waan jecla ilqabowsigayga shayga aan ku farxo en ku ilqabowsadana salaada dhexeeda laga dhigay buu nebigu yuri salawatullahi wasalamu caleyh kaana idaa xazabahu amrun baadira ila salaa hadduu arrin ku yimaado ka murgiya nebiga oo walbahaariya salaaduu u degdegi jiray markaasuu xasili jiray oo qalbigiisu degi jiray oo ku raaxaysan jiray la kulanka rabbigii subxaana wa tacala uu la kulansan yahay hortaagnida uu rabbigii hortaagan yahay subxaana wa tacala maxaa yeelay ruuxda ibni aadamku iyo naftiisu sidiisaba sideedaba cunto iyo quud bay leedahay ma noolaan karto iyadoon quudkeeda iyo cuntadeeda qaadan quudkan ruuxdu ay quudataay ma aha cabitaan iyo raashiin iyo ma aha laakiin waxay quudataa dikriga ilahi subxana wa tacala soonkay quudataa salaaday quudataa qur-aanka akhrintiisay quudataa waxbixintay quudataa quudka ay cuntay ku noolaato kaas wey sidaas wey maana hadday kaa weydana ruuxdu way dhiman marka cibaadadaa rabbi subxaana wa tacaala naftooda ku raaxaysanaysa saa daraaddeed bay ramadaan u jeceliye maka ma ka naxayaan salafka ayaa sida ahaan jiray ridwaan ullahi calayh waxaa la soo wariyaa haweeney addoon ah ayaa waxaa iibsaday dadkii selafka qaar ka mida iibsaday nin baa iibgeeyey dabcan nin saalix oo aada taqwo badan buu ahaa nin baa ka iibsaday marka wuu la wareegay markuu la wareegoo gurigiisa geeyey oo bishii ramadaan soo dhowaatay ayaa ninkii gabadha iibsaday baa wuxuu bilaabay inuu raashiin fara badan u keeno ma gurigii oo yacni qudaar fara badan iyo cunto fara badan iyo diyaargarow buu galay markaasay addoontii yaabto waxay tidhi oo waxaan oo dhan id ururinaysaani muxuu yahay markaasaa wuxuu ihi ramadaan baan u diyaargaroobayna waxay tihi oo idinka sidiinaba ramadaan mooye wax kale yani maalmo kale ma soontaan miya iceliya bay tii midkii aad iga keenteen dib igu celiya waxaan ka imid bay tihi ood iga keenteen dad ay isugu mid tahay ramadaan iyo bilaha kale bilaha kale markay joogaan xataa ramadaan inay ku jiraan aada moodaysa macna cibaadada faraha badan iyo soonka faraha badan kala go-a lahayn yani waxa wey ay soomayaan marka sidaas ay ahaan jireenoo naftooda waxay u laliyantoy baratay soonka ayay baratay waxaa kalaytaysan uga xumaanaynin bisha ramadaan soo gelitaankeeda oo weliba inay ka xumaadaan iska dhaafaa weliba ay ugu farxayaan waxay og yihiin waxyaalaha naftu ay jeceshahay oo laga celiyo bisha ramadaan cuntadii cabbitaankii shahwadii oo laga celiyahay sabab inay u tahay waxyaalahaas in ay aakhara ku hesho haddii aad sii dayso naftaada ood xadhigga u sii dayso ood foofiso oo aadan waxyaalaha ay jeceshahay balwaddeeda aadan ka qabaninna sabab waxay u tahay inay ka qaddo barwaaqada aakhara taalle ee macnaha waxa weeye waxyaalaha naftu ay jeceshahay aakhara taalle saas wey ila nabigeena salawatullahi wasalaamu caleyh waa ka odhanaya ruuxii khamrada ku cabba adduunyada aakhara ku cabbi maayo inuu toobad keenaba mooye naftaada haddaad ka celin weyday aakharaa lagaa qadin raggu hadday dahab ku xidhaan adduunyada ay ku xidhaan xaaraan bay ka tahay aakharaa laga qadin wahaakada waxay naftu jeceshahay rabbi kaa celiyey haddaadan adduunka markaad joogto ka qabanin aakharo midka yaallo oo ka fiican baad ka qadin saasay og yihiin saas daraaddeed bay ramadaan imaasheeda ugu farxayaan ta kale waxay ugu farxayaan ramadaan waxa weeye waa wakti tartan loo galo ilaahay daacadiisii iyo ku dhawaanshihiisa loo galo wey addoommada wan wanaagsan kuwa ayagu aan isdanaynayninee lafahooda nacay ee adduunya la tagtay ee fogaaday kuwaa shaqadooda macnaha wax wey kama hadleen laakiin addoommada fiifiicana rabbigood ku xidhan beesha meesha ay tartanka ku galaan waa bisha ramadaan wey meeshanaa lagu tartamaa daacadaa lagu tartamaa qur-aanka akriniisaa lagu tartamaa habeenka taagnideeda lagu tartamaa soonkaa lagu tartamaa ilaa akhiri waa majaalul macnaha wax wey musaabaqa wey halkan tartanku gala tartanku halkan u galaa marka sidaa daraaddeed bayna u cuslaysanin qolada labaadi oo dadka ka midii waxa weeye waa dad ramadaan imaanshihiisa uu ku culusi waa dhisanayaan waxaad moodaa marti culus inay dul saaran tahay markaasaa waxaad arkaysaa habeenkiisii iyo maalintiisii ilbiriqsi walba tiruu la daba taaganya ramadaan shan maalin markuu baxo ee waxaad maqlaysa wale sad sagaal iyo labaatan baa laaban sagaal iyo labaatan baa laaban sideed iyo labaatan baa laaban siqalka iyo culayska dusha ka saara waxaad moodaa wax weyn oo inta tunka laga saaray uu doonayo inuu iska rido markii uu maalinta ugu dambaysa soomo ciiddu soo dhowdahay ayaad arkaysaa isagoo faraxa iyo bashbashta iyo waxa ka baxaya aada la yaabaysa kuma farxayo ilaahay baa khayr ku waafajiyey oo bishii ramadaan iyo khayrkeedii buu rabbi ku waafajiyey wax weyn baa meel ku yaalla kuma farxayo laakiin wuxuu ku farxayaa culayskii baa kaa dhacay culayskii tukunka kaa saarnaa ee baas yaa dhinac kaaga dhacay qolo noocaas wey sidaa daraaddeed waxaad arkaysaa qolyahaasi waxay ku mashquulsan yihiin bulshada ka mid a malabaadka waxyaalaha naftu jecesha cunitaanka iyo cabitaanka iyo yacni shahwada iyo waxyaalaha naftu ay jeceshahay bay ku dhex luunsan yihiin oo ku dhex baaba'san yihin kaasay ku mashquuleen taasaa waxay keenaysaa marka inay bisha ramadaan ay kahdaan oy necbaystaan oy ku islaato sidaana ma ahaan jirin dadkii wanwanaagsanaa da'digooda iyo dhaqankoodu sidaa ma ahan jiro marka ruux walba meeshuu isagu isdhigo unbaa la dhihi ruux walba ruuxii dadaal la yimaada oo khayrkan ku talagala oo gacmo furan ku soo dhoweeya oo rabbi subxaana wa tacaala hadiyadiisa ka guddooma rabbi subxaana wa tacala agtiisa wax fiican baa u yaalla ruuxii ku gacan saydhana ama gacan bidixeeya ama dayacana hadda meeshuu isdhigay unbaa la dhigi falaa yaluumana ilaa nafsahu marka naftiisa mooy cid kale siuusan eedaynin markaas isagoo has eeday bisha ramadaan markaa waa bilsaa u barakaysa bishaa barakada leh marka ruuxa muslimka ama gabadha muslimadda ama ninka muslimkaa wuxuu kaga faa'iidaysan karaa waxyaala aada u fara badan waxyaalaha lagaga fa'idaysan kara ugu weyn waxaa ka mid a soonka waxyaalaha ugu weyn acmaasha ugu waaweyn ee alla aada ugu dhawaan karaysa bisha ramadaan soonka weyn bal ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu inoo jideeyey yani ruknigii hanaad ruknigii afraad ee arkaanta islaam ka mid ahay asawm ayaa bisha lanoo jideeyey ya ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kama kutiba cala aladiina min qablikum lacalakum tattaquun ayaama macduudaat ilahi subxana wa tacala wuxuu leeyahay waxaa laydinku farad yeelay mu'miniintiiow yani soom baa laydinku farad yeelay sida ummadihii idinka horreeyeyba loogu waajibyeelo loogu farad yeelay idinka idinku gooni ma ah waa laydinla wadaagay hortiin baa dad lagu waajib yeelay waxaana si aad ilaahay uga cabsataan oo qalbigiina qalbigiina taqwada rabbi ay u buuxiso ayaa bisha ramadaan laydinku waajibiyey markaase haddana waxaa la yidhi waa maalmo tirsan wey soonkan kadaata aan soomaynaay waa maalmo tirsan marka sanadka aad garab dhigto bishan taata yacni soddonka beriya ama sagaal iyo labaatanka beriya sanad dhan oo laba iyo toban bilooda markaad garab dhigtahay waa maalmo tirsa wey maalmo fara ku tirisa wey allah subxana wa tacala idin nooleeyey idin barwaaqeeyey yani waxa weye nafta idin geliyey ina masruufaya deegaanka ina siiyey nabadgelyada ina siiyey caafimaadka ina siiyey intaasoo nicmo ina siiyey haddii sagaal iyo labaatan beri sooma uu ina yidhi oo weliba habeen iyo maalin isku bixi saareen maalintii laba iyo toban saac iyo ka yar sooma layna yidhi in aan nidhaahno waa nagu culus tahay oo way nagu adag tahay waa hadal aan garahayn wey hadal aan garahayn wey jisaarnimo wey jisaarnimo wey waa laga fiican wax fiican maaha allaha intaasoo dhan inoo galay waxa uu inagu waajibiyey intaas tiirarka marka islaamku uu ku taagan yahay ee lixda ah tiirarka shanta islaam ku taagan yahay arkaanul islaamka la yidhahdo ila islaamku tiirar buu dhismihiisu ku taagan yahay soomku tiir ka mida wey ruuxii soomka ka tagaayey tiir tiirarkii islaamka ka mida waa ka dunsan saas way macnaheed ruuxii diida oo yidhaahda maba jiro soon waajibna iguma ahana waa gaaloobaya biijmaaci alculamaa laskuma khilaafsana salawayaba waajibnimadiisa ruuxii diida waa gaaloobaya ruuxii wahsi uga tagana waa in lagu qasbo wey awood haddii la hayo waa in lagu qasbo wey marka taasuu ilahi subxaana wa tacaala inoo jideeyey soonka bishan tadaata marka waa soon waajib ah rabbi baana inagu waajibiyey subxaana wa tacaala maslaxadeenna iyo danteenana inoogu waajibiyey ma aha rabbi subxaana wa tacaala markuu soonka inagu waajibino cuntada iyo cabitaanka iyo shahwada inaga hor istaagay daaya ina leeyahy wax dana kuma wato wax dan a rabbi kuma wato subxana wa tacaala maxaa yeele waa inaga kaaftoomaayo waxba inagu fali maayo innaga iyo camalkeenna oo dhan rabbi subxana watacala waa ka deeqsooma mulkiga oo dhan buu leeyahy uunka oo dhan baa isaga hoos yimaada kulli haddii la wada gaaloobo ilahi subxana watacala wax maynaan udhimin arkaysa waxaan ilaahay subxana watacala udhinna ma jiro waxaan mulkigiisa dhaawac oon gaadhsiinayna ma jiro kulligeen haddaan wada hanuuno oon islaam wada noqonana rabbi subxaana watacala mulkigiisa wax maynaan ku kordhinin arkaysa marka innagaa laynoo danaynaya wax rabbi inagu danaysanaya subxaana watacaala ma ah innagaa laynoo danaynaya laynala talinaya war maslaxadiinna ma taqaanaan war maslaxadiina iyo manfacadiinna ma idinkala talinaa war dad wax og ma tihidine ina ku garaadlaa tihiinoo waxa hortiinna maalintaa ka muuqda unbaad garanaysaane mustaqbalka waxa idinku soo foodna ma idin sheegnaa adduunka iyo aakharaba waxay dantiinu tahay ma idin sheegnaa innagaa marka laynoo danaynaya zaka haddii laynagu waajibiyey xaj haddii laynagu waajibiyey waa danteenna wey maslaxadeenna wey macana ilahi subxaana watacala wax maslaxo u ku wata maa jirto sidaas soonku marka fadiyo fara badan buu leeyahay fadaaisha soonku ay leeyahay wax la koobi kara ma ah wax yar haddaan ka taabanno fadliga soonku uu leeyahay waxa weeye bisha ramadaan soonkeedu soonku waa gaashaan naarta kaa xigsan wey gaashaan sida gaashaanka laysaga dhigo hubka iyo yacni leebka iyo waranka iyo waxa kuu soo socda laysaga dhigo gaashaankii naarta aada iska xijin lahayd soonka wey saa daraaddeed buu nabigeenu salawatullahi wasalaamu caleyh wuxuu leeyahay xadiid jaabir bnu cabdillaahi uu warinayo imaam axmedna sanad saxiixa uu ku soo saaray yaa nebigu wuxuu leeyahy salawatullahi wasalaamu caleyh assawmu junnatun yastajinnu biha alcabdu min annaar soonku waa gaashaan addoonku uu iskaga ilaaliyo iska xijiyo kaga gaashaanto naarta alla subxaana wa tacaala maalinta qiyaamada saas wey soomku marka junna waay gaashaan gaashaan wuxuu ka yahay naarta xadiidkan abi saciid alkhudri warinayo nebigu sal alay slam wuxuu leeyahay man saama yowman fii sabiili illah baacad allahu wajhahu can annaari sabciina khariifan maalin ninkii ilahay dartii u sooma ujeeddo kale aan wadanin ha lagu sheego ha lagu maqlo ha lagu ammaano ujeeddooyin kaleeta aan wadanine ilaahay dartii maalin ninkii ilahay dartii u soomaayo ilaahay wejigiisa naarta wuxuu ka fogeeyaa toddobaatan sano toddobaatan sanaa wejigiisa naarta loo jirsiin yani iyo kasii shishe saas wey waa maalin keliya marka soomku wuxuu kaa xijaabayaa oo kaa celinaya oo kaa difaacaya naarta rabbi subxaanahu watacaala fadligiisa waxaa ka mid a soomku sidoo kale wuxuu gaashaan ka yahay shahwada dareenka ibni aadamka ku jira ee rag iyo haweenka u dhexeeya asagana waa lagaga gaashaantaa khaasatan dhalinyarada ama aan macnaha waxa weeye guryaha lahayn ama rag ha noqdeen ama haween ha noqdeen ayadana gaashaan buu u yahay oo soonku shahwadu jebiyaa nabigeena salawatullahi wasalaamu calayhi xadiidka ibni mascuud uu warinayo saxiixaynka kusoo saaray waxa uu leeyahay saxiixaynku soo saareen nabigu salawatullahi waslamu alay isagoo dhalinyarada la hadlay wuxu uhi yaa macshara shabaab dhallinyaradiiyow man istadaaca minkum albaa'ata falyatazawaj ninkii awood u heli kara guurka oo kharashkiisa ka bixi karo guurso waman lam yastadic facalayhi bisawm yacni wuu sii sheegay nabigu sal alay waslam guurku ishana waa celiyaa oo isha macnaha waxa weye fiiradu ka celiyaa wax maxaarimta ay fiiriso midda kaleetana waxa weeyaan farjigana waa ilaaliyaa oo zinadu ka ilaaliyaa ruuxaan awoodi karin oon guur iyo kharashkiisa ka bixi karinna ha sooma buu nabigu yihi salawatullahi waslamu calayh soonku dhufaan buu u yahay wuu dhufaanaya macnaa waxa weeye shahwadii ayuu jebinayaa kacdoonkii ruuxa ku jiray ayuu jebinayaa waa daawo marka nabigu salawatullahi waslamu caleyh uu jeediyey dadka aan guurka aan macnaha waxa weye guryaha lahayn ama rag ha noqdeen ama haween ha noqdeen iyadana wiqaayo iyo wuxuu gaashaan ka yahay soonku yacni waxa weye shahawadana gaashaan buu ka yahay khaasatan maanta oo kale oo meel walba ay fitanku bateen oo guryihii iyo suuqyadii iyo xataa masaajidii iyo meel walba guryaha gudahooda xataa waxa weye telefishon iyo balaayo inta la dhigtay yacni waxa weeye meesha xataa laysugu yimi maantoo kaleeta waxa weye ruuxa muslimka yaa imaa inuu guri leeyahay yaa imaa inuu soom laazimo mooyaane siduu ku baxsadayo waa adagtay waa zamanu fitna wa zamanu fitna wa soonka fadaaishiisa waxaa ka mid a iyo fadaaisha uu leeyahay waxaa ka mid a jannada ay jidkii loo qaadi lahaa wey soo janno ma wada doonayno ma cidaan janno rabin baa inagu jirta ama cadaab doonayso maya kulligaan janno doon baan wadannahay janno haddaad doonayso jid baa loo maraaye jidka loo maraayo soon wey saa daraaddeed buu nebigu salawatullahi waslamu caleyh wuxuu yidhi xadiid abi umaama uu warinayo ayaa nebigu wuxuu yihi sal lla alay wasalam yani abu umaama nabiga wuxuu ku yidhi nebiga waxaad i amartaa wax i anfaca oo aan faa'iide ka helay amar nabigu wuxuu ku yidhi sal alay wasalam calayka bisawmi fainahu laa mitla lahu soonka laazim buu ku yidhi maxaa yeele soonka wax udhigma ma jiro soonka wax udhigmaaye ma jiro soonka laazim buu nabigu ku yidhi salawatullah waslamu calayh xadiid kaloo sahl ibnu sacd uu warinayo oo muttafaqa ayaa wuxuu nabigu yidhi sal alay wasalam ina fi ljannati baaban yuqaalu lahu rayaan jannada waxaa ku yaala albaab la yidhaahdo albaabkii cokanaanta albaabkii dheragta biyaha laga dhirko albaab noocaasoo kale magaca wada oo boodhkiisa ciwaanka noocaasi uu ku yaallo ayaa jannada ku yaalla yadkhulu minhu saa'imuun buu nabigu salawatullah wasalaamu calayh dadka sooman baa ka gala albaabkaa waxaa jannada ka geli kuwa sooman oo keliya markay iyagu galaanna cid dambe ka dabageli mayso waxaa la dhihi aaway dadkii soomi jiray ee soonka badsan jiray waana kan albaabka ka galaalni markay iyagu galaanna albaabkii waa la xidhi cid aan soomi jirinna albaabkaa ka geli mayso albaabka noocaasa marka jannadii rabbi gelitaankeedii wey jidka loo maraana waxa weeye soonka oo si sharciya oo aadaabtiisa la ilaaliya loo soomo wey fadaaisha uu leeyahay baa ka mid a fadaaisha uu soonku leeyahay waxaa ka mid ah aakhare marka la tago adduunka laga guuro nolosha cusub ee aakhare marka la galaayo soonku wuxuu imaanay isagoo ruuxii soomi jira u doodayay oo u ergo oho ilaahay subxaana wa tacaala intuu ugu ergayo wuxuu dhihi ilaahayow iga aqbal kan ergadiisa iga aqbal kanaan erge u ahay waa soonkii oo inta jidh loo sameeyey socdo oo kuu ergoonayo kuu doodayy xujatun laka adigu kuu doodaya sidaa daraaddeed buu nabigu salawatullahi wasalaamu caleyh xadiidka wuxuu ku yidhi xaakim iyo keyrkii ay warinayaan cabdullahi bni camr bni caas baa xadiidka macnaha nebiga ka warinaya ayaa nebigu wuxu yhi sal lay aslam alsiyaamu waalqur'aanu yashfacaani lilcabdi yowma alqiyaama soonka iyo qur'aanku labaduba addoonka maalinta qiyaamada way u ergeeyaan way u doodaan way u shafeecayaan yaquulu siyaamu ay rabbii manactuhu acaama washahawaati binnahaari fashaficnii fii soonkii baa imaano wuxuu odhanayaa ilaahayow maalinnimadii baan cuntadii iyo cabbitaankiiba u diiday iyo shahwadiisiiba ee ilaahayow ergadiisa iga aqbal qur-aankii baa isaguna imaano wuxuu odhanayaa manactuhu nawma bileyli fashaficnii fii ilaahu habeenkii baan hurdada u diiday oo habeenkii oo dhan buu i akrin jiro o ii taagnaan jiray ee ilaahu ergadiisa iga aqbal fa yushafacaan buu nabigu yuhi salawatullah wasalaamu calayh labaduba ergadooda waa la aqbali labadaba ergaday wadeen iyo ruuxay u doodayeen alla waa ka aqbalaya subxaana wa tacaala maxaa ka fiican marka maxaa ka fiican in macnaha waxa weye lagu soo istaago maalinta aad u baanta hooye jirin aabba jirin walaal jirin qaraaba jirin xigaal jirin saaxiib jirin wax ku garab taagan uusan jirin haddii lagu soo garab istaago oo bedelkii adiga aad doodi leed ii fadhiisanti lagu yidhaha laguu doodo maxaa ka fiican maalinkaa isaga wax ka fiicani maa jirto abaalkaasaa laga helaa waxaa ka mid a fadaaisha uu soomku leeyahay dunuubtaa lagu dhaafaa ilaahi subxaana wa tacaala dunuubtuu ku dhaafaayo addoommadu dunuubtay galaan baa lagu dhaafaa nabigaa wuxuu leeyahay salawatullahi wasalaamu calayh man saama ramadaana iimaanan waxtisaaba gufira lahu ma taqadama min dembihi ninkii soomaa ramadaan asaga oo ilaahay rumaysan ajirna ilaahay kaga doonayo ujeeddo kale aan ka lahayn soonkaas ruuxaasi dembigiisa hore o dhan baa la dhaafaa buu nabigu yuhi salawatullahi wasalaamu calayh laakiin meesha waxaa ku jira iimaanan waxtisaaban wax iska fudud ma aha wax iska fudud ma laha ilaa man yasarahu allah ninkuu ilahay u sahla mooyaane waxaa kaloo kutusaya nebigu sal alay slam xadiis uu leeyahay salaadaha shanta ah iyo ramadaan ilaa ramadaanka kale iyo cumro ilaa cumrada kale inta u dhaxaysa ee dunuub ah bay tirayaan salaad duhurka markaad tukato dunuubta ka dambaysa waxaa tiraysa salaada casar wahaakada markaad bishan soonto ilaa bisha kale laga gaadhaya inta u dhaxaysa ta ka dambaysaa tirtiri laakiin waa goormo mar mar walba waa zinaysan oo macnaha waxa weye waan tuug waxbaan xadi oo ribadaan cuni oo waxbaan khayaami oo waajibaadkii sharcigaan ka tegi ramadaan unbaana soomiyo kadibna waa uun iska tirtiri waxaas miya maya ida ijtunibat ilkabaa'iru haddii dunuubta waaweyn laga dheeraado wey dunuubta waaweyn shardi wey inaad ka dheeraato haddaad dunuubta waaweyn ka dheeraato kuwa yaryarka oo dhan waxaa tirtiraya macnaha waxa weeye soonka ayaa tiri oo acmaasha saalixa baa wada tirtiraysa ina alxasanaati yudhibna sayi'aat xumaanta macnaha wanaag haddaad la timaad iyo camal saalixa dembi kaa ood lahayd buu tiraya hadduusan dembigaasi dembi weynahayn dembi weyn hadduu yahay toobadbu isagu baaya waa inaad soo noqoto waa inaad iskeento waa inaad nadaamoto waa inaad ka xumaato waa inaad shuruuddii toobadda la timaado wey hadduu dembigu dembi weyn yahay dunuubta yaryarka laakiin faraha badan waxaa tirtiraya macnaha waxa weye dhaacaadkaasaa tirtiraya soonka uu ka mid yahay fadliga soonku uu leeyahy waxaa ka mid a waxa lagu gaadhaa liibaanta labada daaroodba aakharo iyo adduunba liibaan iyo wanaag waxaa lagu gaadhaa soon baa lagu gaadhaa qalbi degan iyo farxad iyo yacni waxa weeyaan bashbash iyo barwaaqe iyo khayr oo dhan wuxuu ku jira soon ku jira saas daraaddeed bu nabigu sal lla alay slam wuxu uhi lisaa'imi farxataani farxatun cinda fitrihi wa farxatun cinda liqaa'i rabbihi ruuxa soomani laba farax buu leeyahy farax waa markuu afuray faraxna waa marka uu rabbigii la kulmo subxaana wa tacaala markuu afurayo mataqaana ama maalin walba markuu ka afurayo wey ama bishu markay u dhammaato wey muxuu ku farxayaa ma culayskii bisha ee saarnaa inuu ka dhacay buu ku farxaya maya laakiin wuxuu ku farxayaa cunitaankan iyo cabitaankan iyo waxaan hor yaallay alla u baneeyey ee ugu nimceeyey wuu ku farxi ilaa naftaaba iska jecel waxyaalahaas waxaa kaloo uu ku farxayaa allihii waafajiyey bil ramadaan oo dhammaystiran inuu soomo rabbigii waafajiyey oo ku hanuuniyey ayadana waxa weeye waa farax wey taana uu ku farxi adduunka marka waxa wey waa faraxsanya waa nin wax beertay oo beer beertay midhaheediina doonaya inuu gurto ku tala gasho meel wax u yaallaan wey aakhare markuu rabbigii u tagana farxaddii weyneyda hadda aan soo sheegayni iyo albaabkii rayaan ahaa ee saa'imiinta uu goonida ahaa ayuu ku farxi waa farxa kama dambayste macnaha waa wax loo dhigay isagu aan lahayn marka farxasaa lagu gaadha macnaha soonka oo ka mida macnaha waxa waxyaalihiisa ya fadaa'ishiisa ka mid waxaa ka mid a xataa urka qarmuun ee dadku u urahaya ee ruuxa calooshiisa ka soo baxay ruuxa markuu gaajoodo calooshiisa waxaa ka soo baxda macnaha waxa weye riix baa ka soo baxda oo afka ka soo baxda oo macnaha waxoogaa yacni dadku ayna jeclayn riixda noocaasoo kaleetaa xataa ilaahay agtiisa subxaana wa tacaala miskiga oo waxa la uriyo ugu udgoon ilahay agtiisa waa ka udgoontay lakhaluufu fami saa'imi atyabu cinda allahi min riixi ilmiski buu nabigu yuri salawatullah waslamu calayh waxaan aad karaahaysanaysaan idinka ee idinla urahayaay alla agtiisa subxaana wa tacaala wax walbo idinla udgoon buu manaa wax ka udgoonya saas waxyaalaha macnaha uu leeyahay soonka ayay ka mid waxaa ka mid a oo uguba weynba soonka abaalmarintiisa camal kasta oo saalix oo kalood la timaado salaad ha noqdo zaka ha noqdo qur-aan akhrintii ha noqdo inta lagu labanlaabaya waa la yaqaana ama toban goor baa ugu yar toban goor baa la labanlaaba ugu yaraan haddii kaleeto waa laga badino toddoba boqoloo goor baa la labanlaabi waa wax la garanayo laakiin soonka isaga lama yaqaano ilahay baa la gooni ah waa laga soo reebay rabbi wuxuu yidhi soonka anaa iskale anaana addoonkayga ka abaalmarini rabbiguu u qarsoonya soonka keliya taa iskale waa ka nabigu sal alay waslam odhanaya xadiidka imaam muslim uu warinaya abu hurayra uu nabiga ka warinaya salawatullahi wasalaamu calayh nabigu wuxuu yidhi kullu camali ibni aadama yudaacafu alxasanatu bicashri amhaaliha camalka ibni aadam oo dhan halkii wanaag ee uu la yimaado toban goor baa loo labanlaabi ilaa sabci miati dicfin ilaa toddoba boqol oo labanlaab laga gaadho toddoba boqol oo goor loo labanlaabo qaala allahu tacaala allah marka wuxuu yidhi ila sawma soonka mooyaane fainahu lii wa ana ajzi bih soonka anaa iska leh anaana addoonkayga ku abaalmarinaya asaga toban goor iyo toddoba boqoloo goor iyo ma aha anaa iskale uu gooni u yahay buu rabbi leeyahy subxana wa tacaala maxaa yeelay yadacu shahwatahu wa tacaamahu min ajli yacni cuntadiisii iyo shahwadiisii iyo xaaskiisii iyo wixii u banaanaa iyo aniga dartay uga tegay buu rabbi leeyahy subxana wa tacala marka anaa iska leh saa waxaan ku abaalmarina anaa garan allay gooni u yahay subxana wa tacala marka waxyaalaha soomka fadaaishiisa ka mida bay ka mid fadaaisha soonka marka lama koobi karayo aad bay u fara badan yahi ruuxii marka soonka ka taga maalmo soonka ka mida ka taga isagoon cudurdaar sharciga haysanin cudurdaarro fara badanoo sharcigaa jira oo loo soonka looga tegi karayo isagoon cudurdaar haysanin soonkii waajibkaa ruuxii ka taga oo dayacay isagana inkaar baa ku dhacday inkaar baa ku habsatay midkaa isaga nabigeena salawatullahi wasalaamu calayh xadiid uu abu umaama warinayo ayaa wuxuu leeyahay waxaan maqlay buu leeyahy abu umaama nebigaan maqlay salawatullahi wasalaamu caleyhi oo leh nebigeenaan maqlay oo odhanaya anoo maalin maalmaha ka mida hurdo buu nebigu yuri salawatullahi waslamu calayh ayaa waxaa ii yimid laba nin baa ii yimid waa riyo laba nin baa riyo iigu yimid markaasay intay labada cudud i qabteen iyay isii qaadeen buu nabigu salawatullahi waslamu calayh buur bay ila fuuleen buur aad iyo aad waxay geeyeen buur fuulitaankeedu uu adag yahay oon la fuuli karin markaasay dheheen buu ihi buurtan fuul markaasaa waxaan ku ihi war ma fuuli karo buurta markaasaa waxay yidhahdeen annagaa kuu sahlayno kuu fududayne fuul bay dheheen sidii baan buurtii ku fuulay buui buurta dusheeda markaan joogo ayaa waxaan maqlay buu nabigu salawatullahi wasalaamu calayhi dhadhawaaq iyo qayle iyo or isku darmaday dad ooy ooyahaye iyo buuq isku isku darmadaan maqlay buu nabigu salawatullahi wasalaamu calayh markaasaan idhi buuhi war waa maxay buuqaas war qaylada baxaysahay maxay tahay markaasaa waxay dheheen dadkii ahlu naarka ahaa ee naarta ku jiray oo naarta dhexda ka dhadhawaaqayo wey way soo kaxeeyeen buu nabigu salawatullahi wasalaamu calayh way soo gudbiyeen markaasaa waxay ii keeneen buu idhi dad inta yacni boqonta meesha boqonta inta xadhig laga suray la laalaadiyey madaxoodiiba hoos u laalaada way daldalan yihiin madaxuna hoos buu u laalaadaa boqonta xadhig laga suray meel sare ka laalaada hanqala hanqawyadana yacni way jeexjeexan yihiin daamanka ayaa jeexjeexan dhiig baa ka da-aya buu nabigu yuri salawatullah waslamu calayh macnaha afkii iyo kulli baa dhiig ka daadanayaa waana fooraraan oo meel koray ka soo laalaadaan markaasaa nebigu wuxuu yihi waxaan idhi kuwani maxay ahaayeen war qolyahana maxay ahaayeen baan ku idhi bui waxay yidhahdeen buu nebigu salawatullahi wasalaamu calayh waa kuwa intaan soonka waktigii la afuri lahaa intaan la gaadhin kuwa afuro weeyaan bay dheheen buu nebigu salawatullahi wasalaamu calayh way soomeen hadda ogow intaan soonkii ka afuridiisii la gaadhin bay afureen soonkii bay ka tageen maalmaha qaarkood waajibka ku ahaa qolyahaas inta yacni waxa weye biraha la suray la laalaadiyey afka dhiigu ka daadanayo wey inkaar baa ku habsatay marka dadkan iska fududaystay soonka maqaayaduu isaga furan yihiin qaadka iska cunaya ee sigaarka iska xabaya shaqaba aan ku lahayn waxaan u malaynayaa inaysan dadkaasi dan dan dad oo dan iskaleba inayn ahayn danba iskama laha hadday halaag ku dhacayaan iyo hadday baaba'ayaan iyo hadday inkaari ku dhacaysaba rabbi baa subxaana watacaala kuwa khudlaan ku riday inkaar baa ku dhacday kuwa ayaga marka wax loo adkaysan kara maaha cadaabka noocaas oo kale looma adkaysan karayo maalin aad uka suga tagtay iyo laba beri ood uka suga tagtay iyo soonkaagii oo dayacday iyo cadaabka noocaas oo kale aan wax loo dulqaadan kara ma ah waa wax macnaha wax way ibni aadanka ka tambado wey marka yacni in layska ilaaliyo soonka ka tegitaankiisa waa arrin laga marmaan awey haddii kale ruuxu macnaha waxa wey cadaabka noocaas oo kale ah ayuu macnaha khatar u saaran yahay xadiidka waxaa soo saaray ibnu khusayma ibnu xibbaan albanina waa tasxiixiyey xaakim iyo dahabi baa sidoo kale iyaguna xadiidka tasxiixiyey marka fadaa'il fara badan buu soonku leeyahay ka tegitaankiisuna dhibaato weyn bay leedahay oo ciqaab weyn baa ka timaada inta haddaan kaga baxno fadaa'isha soomka